galab wanaagsan dhegaystayaal warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a nu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom oo iskaashanaya ayaa la wareegay gacan ku-haynta magaalada janaale oo saldhig u ahayd ururka al-shabaab mar kale ciidamada ayaa magaalada ku qaaday weerar waxaana ay u suura gashay inay guud ahaanba la wareegaan kadib markii maleeshiyaadkii shabaab ee halkaasi joogay la sheegay inay ka baxsadeen goobta wariyaha v o a mukhtaar catoosh ayaa warbixintan soo diray waxaa degan xaaladda magaalada janaale oo ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo iskaashanaya ay la wareegeen maalin ka hor dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isu socodka shacabka ayaa lagu soo waramayaa inuu caadi kusoo laabanayo iyadoo ciidamada iskaashanayana ay fadhiisin ka samaysteen gudaha deegaanka janaale guddoomiyaha janaale cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay isagoo ku sugan janaale ayaa sharaxay xaaladda magaalada janaale magaalada xaaladeeda hadda waa okay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa hadda gacanta ku haya kuwa gorgora danab ayaa gacanta ku haya ammaanka magaalada boqol kiiba boqol waxa waaye waa lagu kalsoon yahay wax yar iska caabinyara laga kulmay kadib way iskaga baxeen nimankii haddana waxaa laga sheeg sheegaya tuulooyinka laga sheeg sheegayaa ciidamada gorgora hadda ku maqan waxa waaye waa xaaladda magaalada hadda waa okay guddoomiyaha janaale cabdiraxmaan yuusuf al cadaala wuxuu kaloo sheegay in dadka janaale ay duruufo badani ka muuqato maadaama kooxda al-shabaab muddo ay maamulayeen
nolosha deegaanka waa dareemi kartaa deegaan ay la dhahay beer ma fali kartiin xamar ma aadi kartiin meel ma aadi kartiin waa dareemi kartaa dhibaatada ay macnaha dadka u geysteen dhibaato far badana ka muuqdo dad adduunyaba iyo guryihiiba dhibaata ka muuqato insha allah waxa waaye waanu soo noqon doonaa noloshii caadiga aheyd ayaan kusoo celin doonaa marka xaaladan waxa waaye waa okay waa garta marka ciidamada waxaa mararka qaar dhacda in meelaha marka ay tagaan ay dib ugu soo laabtaan ma waxay ahaanayaan ciidamadaasi dawladda kuwa sii joogaya halkaasi mise waxaa suurtagala inay kasoo laabtaan wallahi hadda waxaan qorsheynaynaa inaan macnaha sii joogi doono waana si loo soo degi waayo dawladda si uqabsato waayo meesha ciidamada amisom ciidamada fada gorgor iyo kuwa danaba hadda joogaan ciidamada dheeraad lagu soo dari doonaa insha allah nesa iyo boolis ah hawshan waxa waaye waxa waxaa ka bilaaban doonta system dawladnimo ayaa ka bilaaban doonta bal sharaxaad naga sii muhiimadda deegaankaasi uu leeyahay muhiimadda deegaanka uu leeyahay horta waa meel istaraatiiji ah oo central ah oo dhammaan shabeellada hoose dhan laga laga supply gareeyo meeshana waxay u ahayd ayaga gabaas weynay u ahayd dhiijaba kasoo gaaray dhibaato xoogana kasoo gaartay ilan halka meel ay dakliga kasoo geli jiray iskugu gudbi jireen qanacina kasoo maleegi jireen dhibaatada umad ugeysan jireen meel walbo ay macnaha dhibaato ay ugeysanayaan ay kasoo weerari tegi jireen waay hadda gacan kuhayntaa lala wareegay hadda meel ay ku gambadana ma haystaan gabaad ma haystaan meel ay dhaawac geystaan ma haystaan meel ay kasoo duulaan ma haystaan dhammaan waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda gacanta magaalada janaale oo qiyaasii sagaashan kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada muqdisho ayaa ah magaalo caan ku ah dhulbeereedka waxay in muddo ah saldhig u ahayd kooxda al-shabaab dowladda soomaaliya iyo amisom ayaa sheegay in magaaladaasi ay ka mid ahayd meelaha shabaab ay kasoo abaabuli jireen qaraxyada iyo weerarada ay ku qaadayeen saldhigyada ciidamadooda isagoo ka hadlayay howlgallada ayaa taliyaha ciidamada amisom sector one brig rigard otto ayaa sheegay in magaalada hadda si buuxda ay gacanta uga jirto ciidamada isbahaysanaya taliyaha ciidamada amisom jenaraal tigabo yalma ayaa isna ku tilmaamay howlgalkani mid guulaystay howlgalkan ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ka sameeyeen janaale ayaa qayb ka ah howlgalle hore ciidamada ay ugu qabsadeen meelo ka mid a gobolka shabeellada hoose oo kooxda shabaab ay maamuli jireen waxayna intii ay socdeen howlgalladani ay qabsadeen afar magaalo oo istaraatiiji oo buundooyin leh bishii abriil sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii waxay qabsadeen deegaanada sabiib iyo caanoole bishii meeye isla sanadkaasi waxay qabsadeen deegaanka bariire bishii agoosta sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii waxay qabsadeen degmada awdheegle waxay kaloo ciidamada qabsadeen deegaanka ceersaliini bishii juun sanadka labada kun sagaal iyo tobanka sidaasi oo ay tahay kooxda al-shabaab ayaa weli sii wada weerarada ay ku qaadayaan xerooyinka ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee gobolka mukhtaar maxamed catoosh v o a